kulan howleedkaasi ayaa waxaa lagaga hadlayay dejinta istaraatiijiyadda nabdoonida saxaafadda iyo sidii suxufiyiinta looga badbaadin lahaa xadhig islamarkaana warbaahinta loogu heli lahaa dabar xakameeya kulankaasi ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin sarsare oo ka socday ururka suxufiyiinta somalilan guddoomiyaha ururka dalladda aan dawliga ahayn ee sonsaaf mustafe sacad iyo marti sharaf kale oo lagu soo casuumay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta somalilan mudane maxamed muuse abees oo furitaankii kulankaasi ka hadlaya ayaa ka waramay in kulankaasi looga baahan yahay inay ka soo baxaan qodobo lagu xakamayn karo suxufiyiinta baryahan mushkilaakinka yaallaa waxa weeye ee somalilan kobacay saxaafaddu kobocday ee ilaa hadka uu gaadhay waa heer aada iyo aad sidaa dee looga warramaya la wada majeeranayo laakiin maxaa yaalla waxa yaalla waxa weeyaan xadhiggii iyo dabarkii qaban lahaa ee qofku garan lahaa waajibaadka u leeyay waajibaadku leeyay iyo ka loogu leeyay runtii meesha waxaa ka maqan xeerkiibaa ka maqan ayaa ka maqan wax la sameeyo la isku dayay wuu jiraa laakiin wax dhammaystirani ma jiro kaana markii daraasad badan la eegay maxaa ku dhacay la yidhi samayntiisa hore wax walba marka ukmayo ee uu bilaabmayo qaabka loo dhigaa buu ku xidhan yahay wuxuu ahaa xeerar siyaabo badan u kala yimi oo dabeetana deg degna ku jira fiirsi la-aan badanna ay ku jirto iminka waxaynu wadnaa in xeerkii wixii hore la sameeyeyna aynu dib u eegno ee yaalay kow iyo laba iyo saddex haddii wax yaaleen miiska soo dhigno cid allayaale ciddii ay khusaynaysay ee xeerkaasi uu khusaynayeyna ay ka qayb qaadato oo inagoo isdul joogna oo nina nin la mid la cararayn aynu eegno wixii waajibaad sharciyadeed ka ah iyo wixii aqoon uu qofku u leeyahay ee ninkanna qabanaya xukuumadna qabanaya qofka caadiga aana qabanaya qof walbana xuquuqda uu leeyahay sheegaya inaynu innagoo isku wada dhan oo raalli ka ah intaynu dhammayno inaynu gudbino golihii baarlamaanka isaguna saa inagagaas waxaana filayaa bilowgiisa iminka ayuu oo dariskiisa socdaa si dhaqsa-ana inuu inoogu soo gabagabooba aynu doonayno kaasi waa ka qura ee hagidda ina kala hagaya runtii sooljo waan ku ammaanayaa intii dowladdan kulmiye hore iyo ay jirtay isfaahim badan bay ka gaadheen in wararkan iyo isdhaafkan iyo xadhiggan iyo dhaleecayntan iyo isujeedadan in aada laysugu yimaado oo laga wada hadlo soomaalida waxay tidhaahdaa la wada hadalayaaba la heshiiyo waayo ummaddu haddii ay isugu timaado oo ay is aragto way dhammaysan kartaa waxa yaalla waxyaabahan la ysku eedeynayaana wax jira iyo wax isfaahim ka yimaadaba oo fahamdarra ka timaadaba labadaba way lahayn labadaba markii laisla eego qof waliba qofku wixii ku qaldanaa wuu garanaya waxaan anigu aada u soo dhawaynayaa suxufigu mihinadiisa mihinaduhu horta waa lagama maarmaan qofku inuu mihinadiisa markuu barto xuquuq wuxuu u leeyahay iyo sharciyadda dalku waxay tahayna inuu barto qofka kale ee ka soo jeeda ee kalena hadduu xukuumad joogo iyo hadduu dadweyne yahayba isaguna inuu ogaado xuquuqdiisa haddii lagu gafo qofnimadiisa iyo cirdigiisa iyo qofnimadiisii inuu garan karo halka uu u marayo iyo halka uu tegi karayo mushkiladda soomaali ku dhacdaa amba somalilandna ka timaadaa waxa kow ka ah waxa weeye in qofka haddii uu gaf kugu sameeyo ay u baahan tahay adigoon aflagaadoon cayna samaynin in aayar fayl intaad furato tiraahdo cirdigaygiiyo sharaftaydii iyo karaamadaydii ayuu halkaa kaga dhacay dabeetana aayar isagoon isagana xadhigna loo keenin dee uu socdo marka amba xuquuqdaadi baa soo bixi amba tiisii baa sax noqon doonta iman doonta annagu iminka waxaan ku dadaalaynaa rijiimkan dambe ee kulmiye horta annagu saxafi dambe oo aanu intanu u yeedhno aanu soo xidhaynaa ma jiro waxaa loo marayaa sifaha aan idiin sheegaayo waxa weeyaan hadduu cid ku gafo amba hay-ad ku gafo amba cid uu ku gafo waxaa loo marayaa sharciyaddu sida ay tahay ayaa loo marayaa faylkaasaa loo furayaa ayarba la xidhina maayo waa loo yeedhayaa ciddii la doodaysana waa la doodaysa laakiin qabqab iyo bucbuc midna dambana waanuba la qaadina inaanay jirin waxaan ku soo dhowaanayaa doodahan oo kale markay iskugu timaadaan in xaqaa'igu yimaado oo waxa laydinkaga gardaran yahayna ka doodaan waxa idinku ku gardaran tihiinna ay isweydiisaan oo ku doodaan dabeetana doodahaasi ay ka dhalato waxaan aynu samaynayno iyo xeerkan aynu wadno inuu geli karo oo aad soo dhoweyn kartaan waxyaabo badan waxaana idin leeyahay dadaal badanna waa muujinaysaan kulle iyo kulle dadaalka ay dhallinyarta saxaafaddu siiba habluhu iminka aada iyo aada ugu badan yihiin waxaan leeyahay waxa qura ee maanta inoo yaalla waxa weeyaan xeerkaas oo aynu hareeraha iska taagno oo aynaan hadhow isku canaanine nin walba intuu ku daran karayo uu ku daro assalaamu calaykum
geesta kalena guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan maxamuud cabdi jaamac xuuto oo goobtaasi hadal dheer ka jeediyey ayaa sharaxaad dheer ka bixiyey badqabka suxufiga iyo shuruucda dalka u taallaa sida ay u xaq dhowrayso xuquuqda suxufiyiinta bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhaqanka wacyigelinta iyo warfaafinta somalilan maxamed muuse bes khabiir la taliyo sare yunis cali nuur madaxda civil society-ga somalilan wariyaasha kala duwan maanta madashan ku sugan dhammaantiin waan idin soo dhaweynaynaa si aada la socotaan dunidu waxay u heelan tahay sidii taageero nooc walba leh loola garab istaagi lahaa saxaafadda si loo helo macluumaad iyo xog sugan oo laga kororsado aqoon bini aadamku ay hore ugu socdaan sidaas daraaddeed dunida oo dhan waxaa ka socda abaabul ah sidii taageeradaasi loo labilaabi lahaa gaar ahaan africa iyo bariga africa oo meelaha inta ugu badan tacadiyada iyo dhibaatooyinka saxaafaddu ay ka dhacaan ururka solja runtii wuxuu dadaal dheeraada u sameeyey sidii hawshaasi ay u fuli lahayd bilow iyo dhammaadba ilaa iyo intii somalilan runtii xornimadeeda la soo noqotay kaalin weyn oo mug leh ayay soolja ka qaadatay sidii badbaadada suxufiga looga shaqayn lahaa hadday noqoto dacwadahooda oo ay galaan iyo hadday noqoto horumarkooda oo si dacwad looga badbaado runtii aqoontooda kor loo dhiso solja media inc human rights center dabayaaqadii sanadkii dhow waxay ka qayb galeen kulan ay isugu yimaadeen dalalka bariga africa oo lagaga hadlayo runtii arrintaasi sidii kor loogu qaadi lahaa si toosa ayaa somalilan runtii loogu soo casuumay walow ururadaasi ay matalayn somalilan haddana soomaaliya waxaa ka socday runtii wafdi kale oo gaar ah oo xukuumaddu soo dirsatay solja waxay ka jeedisay runtii iyo civil society kale la socday sida human rights iyo media incba runtii halka uu taagan yahay halbeega saxaafadda somalilan runtii oo dhammaan inta badan meelo badan aynu kaga horeynay dalalka bariga africa sidoo kalena maalmahaasi waxaan ka qayb gallay kulan kale oo lagaga hadlaya runtii dalalka ay doorashadu ka dhacday ee africa qaabka ay saxaafaddu ula macaamisho ama saxaafaddu ay usoo gudbiso wararka iyo kaalinta ay ku leedahay arrimaha doorashooyinka runtii labadaa kulanba waxay ahaayeen kuwo ka suntanaa somalilan inay kaga horeyso mandaqadda aynu ku noolnahay ee af soomaaliga ku hadasha unesco oo guddig u ah runtii waxay soolja iyo saxaafadda somalilan u muujisay taageero ballaadhan ka hor howlahanba waxaanu si wada jiro u soo saarnay runtii buuggaasi oo ah halbeegga saxaafadda somalilan oo dhammaan u ah tusaale dalalka bariga africa ee lagaga hadlo afka soomaaliga waana runtii soolja ama somalilan dalkii saddexiyo tobnaad ee ay unesco u aqoonsato halbeegga saxaafadda somalilan halka ay ka taagan tahay iyadoo oo lala akhriyo ama ay tix raacayaan dhammaan suxufiyiinta dalalka afka soomaaliya ku hadashoo dhan runtii kulankaasi baaq baa laga soo saaray caalamiya oo ah kaa idin horyaala oo ah sidii wada jir xukuumadaha bariga africa iyo suxufiyiinta iyo civil society-gu si wada jira ay wax uga qaban lahaayeen badbaadada saxafiga labadii sane u dambeeyey xukuumaddii hore madaxweyne siilaayo runtii laba kulan oo ballaadhan baa qasriga madaxtooyada lagu qabtay iyadoo dhinacyadaas oo dhammi ka soo qaybgelayaan garsoorkuna goobjoog ka ahaa runtii wax badan baa lagaga hadlay oo ah sidii saxafiga badbaadadiisa looga shaqayn lahaa sidii kiisaska iyo tacadiyada ka dhankaa saxaafadda loo yarayn lahaa kulankii ugu dambeeye runtii waxaa la isla qaatay in guddi tan iminka aan wadno hawsheediiya la sameeyo laakiin doorashadii iyo duruuftii markaa ololahee jirtay awgeed runtii bay ka suurtogeli weyday dhinaca xukuumadda runtii in ciddii guddidaas uga qaybgeli lahayd ay soo magacaabaan annagu soolja ahaan runtii waanu markiiba gudbinay laakiin waxaan qabnaa kulamadii aanu yeelanay xukuumaddu inay wax badan ka tareen baahiyihii iyo badbaadadii saxafiyiinta xukuumadda cusubna runtii waxaan u soo jeedinaynaa dadaalkii xukuumaddii hore ee kulmiyowday runtii inay halkii kasii ambaqaadaan marka la eego badbaadada suxufiga runtii dhinac keliya toon lagoma baahno xukuumadda in lagu eedeeyo ama xukuumaddu inay wax ka qabato lagoma baahne saxafiyiinta laftooda inay wax ka qabtaan baa loo baahanyay ururka soolja si uu u helo saxafiyiin ku wacyigasha runtii duruuftaasi waxa aanu daabacnay buugaa kala duwan oo uu ka mid yahay leyliga suxufiga oo nin suxufi alla naxariistaa dhintay uu daabacay waxaa ka mid ah buugga kale ah tilmaamaha suxufiga waxaa kaloo jira buug media inka ay daabacday oo tababarada runtii aanu ku bixinno sidoo kale waxa aanu samaynay ama jira dalka ka jira bolosiyo ururku sameeyey oo ay ka mid tahay membershe bolisiga oo aanu u aragnay inuu gundhigu ama bilow u ahaa sidii loo heli lahaa ama loo qeexi lahaa suxufi suxufi si loo qeexo markaa waa in la ogaadaa runtii inta suxufi ee dalka shaqaysa waxaan u samaynay siyaasaddaasi oo runtii dhaata iyo xog rasmiya aanu ka ururnay oo faa'iidadeeda marka ay ugu yar tahay runtii aan u aragno laba saddexdii cisho u dambeeyey madaarka hargeysa waxaa ku xidhnaa suxufi ka yimid soomaaliya inagoo og go-aan inay xukuumadda somalilan ka soo saartay nidaamkii lagu tegi jiray ah bilaa sharciga taasaa saamaysa runtii wuxuu ku badbaaday suxufigii iyadoo diyaaradda dib loogu celin lahaa runtii kaadhkii membershibnimadii saxaafinimo ee usiti waan uga mahadnaqaynaa xukuumaddu inay u tixgeliso runtii in ay ninkaasi soo dayso si uu dalkiisa ugu soo noqdo maadaama oo duruufo fara badani ay jiraan oo arrimaha socdaalka runtii la xidhiidha runtii waxaa jira isna oo badbaadada suxufiga gundhig u ah oo aan la hilmaami karaynin runtii xeerka saxaafadda xeerka saxaafadda somalilan wuxuu si cad ugu waajibinayaa suxufiyiinta awaamiir ka sheekaynaysa ama u sugaysa badqabkooda waxaan u aragnaa haddii saxaafadda somalilan runtii ay dabaqdo xeerkaasi isla markaana xukuumadda oo ah dhinaca kale ka soo horjeeda iyana ay dabaqdo in arrimaha badbaadada saxafiga runtii halkaa iminka marayaan ay kasii wanaagsanaan karayaan sidoo kale waqtiyada doorashooyinka waxaan u samaynay si wada jir ah wasaaradda warfaafinta soolja guddida doorashooyinka siyaasad ama xeer anshax oo runtii badbaadada suxufiga waqtiga doorashada maadaama inta badan dhibaatooyinku dhacaan waqtiyada doorashada in iyana aqoontooda aanu kor ugu qaadno oo qodobadaasi la dabaqo oo runtii doorashadii ugu dambeysay si weyn tababaradii iyo wacyigelintii saxaafadda la siiya runtii wax badan uga tartay saddexdii sano u dambeeyey waxaa dhacay ilaa iyo koob iyo toddobaatan case oo soolja warbixintii saddex sannadoodla ahaa runtii ay ku soo bandhigtay qaladaadku labada dhinac buu ka dhacay dhinaca xukuumadda iyo dhinaca saxaafaddaba runtii waxaan qabnaa laakiin wada jirka iyo wada hadalka iyo kulamada iyo dabaqaadda xeerarku runtii in ay wax badan horumar ka samayneen ama ka sameeyeen runtii badbaadada saxafiga waxaan u aragnaa runtii soolja ahaan in kaalin mug leh civil society-gu ama ururada bulshada rayidka oo ku bahoobay dalladda soo sar laakiinse aan ka xusayno runtii human rights centerka iyo media inc oo runtii si weyn saxaafadda hadday noqoto aqoontooda iyo difaacidoodaba runtii uga qayb qaatay marka waxaa looga baahan yahay kulan hawleedkan aan wadna runtii in laga sii labanlaabo taageeradii iyo doorkii ay civil society-ku ku lahaayeen runtii taageeridda saxafiga waxaan u aragnaa runtii dhadhaaqeeda socda somalilan inay caalamka u sido hadday noqoto bariga africa iyo hadday noqoto africaba runtii somalilan wax dil ah oo saxafi ah oo ka dhacay ma jiro marka hal case oo laascaanood ka dhacay laga reebo runtii xadhigga saxaafiyiinta ee inta badan lasoo hadal qaado ee somalilan inta badan marka laga hadlayo xoriyatu qowlka lasoo qaato runtii waxaan u aragnaa in aanay ahayn kuwo mudan halka la gaadhsiiyo runtii kiisaskaa koob iyo toddobaatanka ah afar shan case baa maxkamadda ka galay inta kale waxaanu kuwa dhammaynay runtii tafaahum iyo in dhinac walbaaba qaladkooda ay qartaan ururka soolja isagoo saxafiyiinta ka wakiila runtii waxa uu u sameeyey siyaasaddaasi runtii aanu ku taageerayna saxafiyiinta ee ah legal aidka oo ah sanduuq aanu ka caawino kaysaska saxaafadda runtii in aanu hubino xaqiijino cidda dembigaa dhacay haddii dembi dhacay ama haddii suxufi la xidhay inuu isagu leeyahay iyo inay dhinaca kale xukuumaddu ay leedahay runtii markaasay soolja ku tallaabsataa inay suxufiga badbaadiso runtii oy difaacdo haddii uu gardaran yahay iyo haddii laga gardarayba hadduu gardaran yahayna runtii waanu raaligelin ka bixinaa وأنا نوع عقل علينا هدي اللي يقدر إنه رنتي أما وضع هذا أما النظام كشرعي آه بأنه كيسس كصحافة كل بينا رنتي حكومتنا واحد بدن بقى وضع هذا لي واحد بدن بحكومتي هرا كل منا لقبتي حكومتنا إمك هولا فر بدن بأنه وضنا وأي كم تارنتي إن أنه إمك وضنا وسوي ذي سولش وزارة ورفاقته وقش قينيان xeerar ama xeer dhammaystiran oo koobsada baahiyaha saxaafadda maadaama inuu ognahay labadii sano u dambeeyana solja ay ka shaqaynaysay iyo sonsaf iyo akademiyad iyo qaabkii loo dhammaystiri lahaa xeerarka saxaafadda ee qabyada ah runtii waxaan kuna howleedkiinan maanta u soo jeedin lahaa runtii in lagu soo bandhigo xaqiiqooyinka dhabta ah islamarkaana aynu hore ugu soconno sidii aynu uga shaqayn lahayn inagoo wada jirna hadday noqoto xukuumad hadday noqoto civil society iyo hadday noqoto saxaafadba iyo hadday noqoto garsoorba badqabka suxufiga dhinaca kale doomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta somalilan yaxye maxamed cabdi xanas ayaa sharaxaad waafi ah ka bixiyey xeerarka caalamiga ah dastuurka somalilan iyo xeerka saxaafadda somalilan sida ay u wada tilmaamayaan xaqdhowridda suxufiyiinta iyo ilaalinta xuquuqdoodaba bismillahi raxmaan raxiim kolley wakhtigu waa gabaabsi oo waa kooban yahay mahadnaq iyo soo dhoweynba runtii umaan u kacay inaan idinkana idin mahadnaqo saaad wakhtiga usoo ilaaliseen idinkoo ka yimiday shaqooyin fara badan iyo howlo aydun lahaydeen una yimiday inaydun wax danta guuda nagala shaqaysaan ooanu ku howlanahay guddoomiyaha ururka ayaan uga dambayn iga dambayn doona oo wax badan ka sheegi doona waxa xafiiska iyo sida uu magaranaysaa u sameeyo aanu suxufiyiinta ugu dadaallo inay xorriyaddooda ay helaan anigoo runtii tixraacaya sharciyan xuquuqda iyo xaqa uu suxufigu u leeyahay ee ay siiyeen baaqyada iyo xeerarka caalamigaa sida universal declaration for human rights article nineteen ay siiyeen kuwa nationalkaa ee waddankeenna sida constitutionka article thirty two ay siiyeen xeerarka saxaafadda ee jira xeerka saxaafadda jamhuuriyadda somalilan article tree dhammaanba inagoo xorriyaadkaas iyo mas-uuliyadda suxufiga iyo mihnadlayaasha saxaafadda waxaa lagama maarmaana si ay suxufiyiintu si nabdoon oo jawi nabad ku dheehan tahay u gutaan in la ilaaliyo qorshana laga lahaado kaasna waa kaanu ku shaqayno ujeeddada guudaanu iskugu kin yeedhnay haddaydu tihiin xubnaha ka ka socda hay-adaha warbaahinta maxalliga ah iyo xubnaha ka socda civil society-ga ama bulshada rayidka aanu maanta halkan isku nimi waxa weeyaan si aan usoo saarno qorshahaas ood naga saacidaan kulankan labada cishe maanta iyo beri iyadoo taarikhdu ay saddex iyo labaatan ka afar labaatan ka socon doona runtii waana jirtaayo somaliland dee waynu ka duwannahay inagu regionkan aynu ku noolahay saxaafadda somalilan halka ay maraysona waynu garanaynaa intaa waynu ka dheregsanahay somalilan safety noocoyu suxufigu u baahan yahay laftiisa marka unesco isticmaal unesco ma garanaysaa safety indicators waa mid ka duwan wadamada kale aynu jaarka nahay innaga suxufina lama dilo suxufina si ba-an jirdil iyo torture laguma sameeyo laakiinse taaynu badi la kulannaa waxa weeyaan ma garanaysaa xadhig weeyaan detention ku imanaya welibana isagoon sharciga loo marin taasina waa mid muhiima oo halkan aydun ka soo saari doontaan dee si sooljown aynu ugu keliyeysana idinkuna aydun rool uga qayb qaadataan oo maanta wixii ka dambeeya si ma garanaysaa inclusive approach aynu u wada gallo waayo civil society-ga inta halkan lagu soo barta qaaday si unbay ula xidhiidhaan human right ma garanaysaa defenders weeyaan saxaafadduna waa dee dadkii ay khusaynaysay guddoomiyaha dalladda aan dawliga ahayn guddoomiyaha dalladda ururada aan dawliga ahayn ee sonsaf mustafa sacad ayaa hoosta ka xariiqay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم wasiir ku-xigeenka wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane maxamed muuse abees la taliyaha wasaaradda warfaafinta yonis cali nuur dhammaan dadka isugu jira saxafiyiinta iyo civil society-ga kulankan ka soo qayb galay aad baan runtii idiin salaamayaa waxaan kale oo aan halkan uga mahad celinayaa ururka soolja oo maanta kulankan inoo soo qabanqaabiyey kulankan oo ku saabsan badbaadada suxufiga runtii suxufigu waa mihnad leh ka mida mihnadlayaasha reer somalilan mihnadlayaashu runtii way fara badan yihiin hadduu yahay dhakhtar hadduu yahay looyar hadduu yahay xisaabiye marka suxufigu waa mihnadle u baahan in uu safety helo si uu u guto waajibaadka saaran saxaafaddu runtii waynu ognahay kaalinta ay kaga jirto dimuqraadiyadda geedi socodka iyo wada noolaanshaha bulshada reer somalilan cabirka ra'yiguna waa mid ka mida xuquuqda asaasiga ah ee muwaadin kastaa uu xaq u leeyahay runtii inuu exercise gareeyo laba kelmadoodoo koobkoobamaan runtii ka odhanayaa badbaadada suxufiga horta xeer bay leedahay saxaafadda somalilan la yidhaahdo xeer 27 2004 xeerkaa waxaa la ansixiyey sanadkii 2004 xeerkaasi waa xeer yaroo aada u kooban waa lix bog qof kastoo suxufiya ama mihnadlii horta waa inuu xeerkaasi yaqaano muxuu ogol yahay muxuuse ka reebay waxaa laga yaabaa dad badan oo mihnadan ku shaqeeya inaanay xeerkaasi aqoonba wuxuu u ogol yahay iyo wuxuu ka reebay midna qofkuna hadduu horta xayndaabkiisa ka gudbo nabadgelyadiisu way soo yaraataa sharafta iyo karaamada qofku way u dhowrsoon tahay qof kasta oo muwaadina qofka saxafigiiina waxa uu la mid yahay dadka muwaadiniinta qofku marka uu xayndaabkiisa ka baxo inuu ammaan helaa runtii way soo koobantaa marka anigu suxufiyiinta reer somalilan waxaan u soo jeedinayaa xeerka saxaafaddu waxa uu ogol yahay iyo waxa uu ka reebay horta inay maskaxda marka ugu horreeya ay ku haystaan talabaad mihnadan ay ku shaqaynayaan waxyaalaha asaasiga ay u baahan tahay ee ururkaa saxaafadda ee somalilan ee soolja sidii imka guddoomiyuhu halkan uu ka hadlayay maanuwallo badan oo qoraallo badan oo af soomaali ku qoran oo kaa caawinaya mihnadaada inaad si wacan u gudato iyo resource badan baad ugu tegaysaa santarka soolja maanta haddii aad tagto marka saxufiyiinta runtii marka hore waxaan usoo jeedinayaa in bal mihnadan ay ku shaqaynayaan ay wax badan ka bartaan aadna ay wax u akhriyaan dhanka kale marka inaga environmentka somaliland inaan ku shaqayno marka la soo qaato xadhigga suxufiyiinta waxa ugu badan aynu maqlo weeyaan saxufiyiinta ee xidha dee xukuumadda xidha imise suxufi baa markaa inta la xidho dembi lagu waayaa waa number aada u badan xukuumadda iyo dadka maamulka dalka gacanta ku haya iyo qolada garsoorka iyo bilayska intaba iyagana waxaan usoo jeedinaynaa in qofka sifo sharciga loo soo maro haddii qofka sifihii sharciga ahaa loo soo maro waxaa yaraata dadkan recordkiina inoo gelaya waxaa la odhanaya maanta soolja hadday warbixin soo saarta sagaashan suxufi baa la xidhay sagaashankaa suxufi waxaa laga yaabaa lixdan ka midii inaanay saacada xidhnayn ama aanay habeenna xidhnayn recordkiina way galeen arrintaasi iyadoo isfaham wanaagsan laga gaadhay muddadii ugu dambeysay imka dhowrkii sane ugu dambeeyey ama aan idhaahdo intii maamulka hadda haya ururka soolja ay gacanta ku hayeen ay arrintaa isku soo dhoweyn badan ay ka keeneen nambarkiina uu aada u koobmay haddana mar walba waxaa loo baahan yahay in suxufiga xukuumadduna ay u aragto adeega shacbi suxufigu waa ka ra'yiga dulmanaha soo gudbiya waa ka qofka kursiga ku fadhiya tusa duruufta rasmiga ah ee ka jirta cidda ay tahay inuu shaqeeyo xil weyn baa idin wada saaran dhammaan inta halkan fadhida suxufiyiinta iyo inta kale inaga maqanba waxaan markaa aada idinku boorinayaa xilkaa inaynuu gudanno si anshax iyo fiirsasho iyo mihnada oo aynu sideeda u gudanno ay ku xidhan tahay aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullah aan soo jeedinta isku habayntu waa aniga oo ahaa caydiruus cismaan meel kastoo waad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waad mahadsantihiin